أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka kooxda ridada ayaa ka qayli dhaamiyey fashalka murtadiinta iyo horumarada casriga ah ee ay ku tillaabsanayaan mujaahidiinta kooxaha muqaawamada muslimiinta filistiin ayaa lagu wadaa in maanta ay sii daayaan maxbuus dhalasho ahaan kasoo jeeda dalka maraykanka xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in maleeshaadka murtadiinta lagu laayay furmaha hore ee dagaalka maxkamadda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada buqa qable ee wilaayadaasi saraakiisha kooxda ridada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa siyaabo iskhilaafsan uga hadlay roobkii geystay khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka da-ay magaalada muqdisho wilaayada islaamiga mudug ayaa dowladdiin ah u soo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniinaha taariikhda hijiriguna ay tahay afar iyo tobanka bisha dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka dowrnimo ugu door karoona ayay intaasi aheen haatan isagii oo dhan taliya ku-xigeenkii hore ee sirdoonka kooxda ridada ayaa ka qayli dhaamiyey fashilka murtadiinta iyo horumarada casriga ah ee ay ku tillaabsanayaan mujaahidiinta haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi cali yare waxaa si weyn isa soo taraya walaaca iyo qayladhaanta kasoo yeeraysa kufaarta caalamka iyo murtadiinta ee ku aadan fashilka dul hoganaya kooxda villa soomaaliya iyo horumarka ay ku tallaabsanayaan geesyada towxiidka ee bariga afrika cabdisalaan guuleed oo horey usoo noqday taliya ku-xigeenka sirdoonka kooxda ridada ayaa mar kale ku celiyey in xasan gurguurta iyo maamulkiisu ay gebi ahaanba fashilmeen murtad cabdisalaan guuleed waxa uu ka dhawaajiyey in waxa loogu yaro beesha caalamka oo ay ka mid yihiin maraykanka ingiriiska iyo ururgaaleedka qaramada midoobey ay si adag ula hadleen xasan gurguurta una sheegeen in safaaradahoodu ay khatar ku jiraan dalka soomaaliyana uu qarka u saaran yahay inay gebi ahaanba la wareegaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab micyoweynta kufriga caalamka oo si weyn uga walacsan taqadumka baaxadda leh ee mujaahidiinta ayaa xasan sheekh maxamuud ugu baaqay inuu kulmiyo dhammaan saamiileyda ridada soomaaliya balse shirkaasi ayaa isna dhicisoobay dowladdii soomaaliya ee madaxweyne xasan sheekh madaxweyne madaxda ka ahay een, waa fashilantay qayb kasta oo dowladnimadii soomaaliya ka midane way ku fashilantay dhulka soomaali republic la yidhahda meel aan xabadu ka socon ma jirto soomaaliya isdan xasan maxamuud maamulkiisii soomaaliya meel xun buu gaarsiiyey waxaa intaas dheer dareen waxaa igu jira cabsi aad u badan oo ah soomaaliya meesha ay ku socoto soomaaliya xaggee aadi doontaa xasan een, eh, inuu shirkan qabto asaga go-aankiisa ma ahayn adduunka waa la isugu wacay xasan waa lala hadlay waxaa lagu yidhi war nin saad wax ku wadaa sax ma ah war wadankii waa kala daadanaya war shabaab wadankii qatar ay ku yihiin siyaasaddii way kala daadanaysaa adduunkii dhammaay yani dibbuu kaaga fadhiistay xalana looga wacay safaaradda maraykanka safaaradda ingiriiska qaramada midoobey yani ninkan si weliba waxaa loola hadlay maraykanka oo kale waxaan maqlay inay dhaheen xasan ma dhacdo bangaasi kabacdi oo sababtay safiirka maraykanka lagu dilo dogeed ma dhacdo in safiir maraykan ama meel diblomaasiyadda maraykan degan tahay qatar soddon kilomitr usoo jirta inay sii joogto riski iyo qataraan qaadanaynaa sababtoo maraykanku dee waxay aad dhibaata uga soo gaarta arrinta afghanistan daadgurayntii iyo wixii dhacay afghanistan ceebay ku noqotay maraykanka la dagaalankii iyo hegemoniga iyo powerka maraykanka damagea soo gaaray maraykanku inuu marka maalicadeey diyaaradihii dadku ku staafkiisa aruursado waxay ogyihiin saamaynta ay ku yeelan karto siyaasadda maraykanka iyo la dagaalanka iyo argixisada iyo militariga maraykanka hegemoniga maraykanka saamaynta ay ku yeelan karto cabdisalaan guuleed ayaa sidoo kale tilmaamay in mujaahidiintu ay la wareegeen dhul aad u ballaaran kaabigana ku haya caasimada soomaaliya ee muqdisho halka murtadiinta uu sheegay in haalkooda gebagabo uu kusii dhow yahay iri shabaab afgooyay joogaan soddon kilomitr xamar u jiraan afgooye yani waa jooga marka kuleeyahay yani afgooye ayaa ciidanka soomaaliya u xagayso afar sano laba iyo toban sano meel la joogay ayaa laga soo baxay dhulkan hadda waxaa la jooga malaynaa meelo yare laga jooga waxaa laga jooga gobolkan shabeellada hoose waxaa laga joogaa meesha la yidhahda baraawe waxaa laga joogaa qoryooley meesha la yidhahdo een, buulomareer marko jannaale yani meelo yaroo mucayima oo ayagana dee jidadka dadka maraya khatar weyn ku jiraan deegaankii labada kun iyo labaiyo tobankii la qabtay ayaa si fudud looga soo baxay khataraha ii muuqda marka waxaa waaye haddii labada buunde ee xamar ku hareeraysa oo balcad iyo afgooy ee maanta shabaab culayska soo saaraan khatarta ay leedahay in xamar safaaradda maraykanku sii joogto xaawo ay ay la eg tahay En, eh, cabsi weynaan ka qabaa haddii safaaradda imaaji haddii maanta safaaradda maraykanka aad aragtid oo di- di- diyaarado waaweyn soo degeen oo shaqaaliha maraykanka lagu daadgurayna what, what do you think xamar xamar maa ka dhacas leeda I don't think diyaaradaha internationalka inay imaan doonaan because warqad maraykanka yiri khataraa jirtaad ogey diyaaradaha nooc usbuucyo maqnaaya sooma haddii marka maraykanka guuro ka waran un-ku asagay fiirsanayaan safaaradaha kale asagay fiirsanayaan hay-adaha kulana asagay fiirsanayaan marka waana khatar jirta murtad cabdisalaam guuleed ayaa sidoo kale sheegay in beesha uu ka soo jeedo murtad xasan garguurte dhammaantood ay barbar istaageen mujaahidiinta si cadna uga hor yimaadeen gaalnimadii iyo dimuqraadiyaddii uu waday xasan sheekh maxamuud wacaysle oo beeshii xa- ma- ah, madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaba ku dukaday ayay ka raaceen yani abgaal maanta wuxuu raacay oo harta abgaal leh oo aqoon yar leh oo maaragtay yani wersangeligiisa leh oo dee dee wacaysluhoodii leh dee waxbaba u maqnaynba waxay raaceena la dhihi karaa kaba ku dukada xasan waa ka tagay tallaabada kusoo xigta waa dictation in la yidhaahdo amdan safaaradda soomaaliya nooga soo qaada good lucki soomaaliya al-shabaab soomaaliya la wareegaan xasan isagoo toddobaatan iyo shan jira oo meel adduunka tanzania ma tegi doona mise turki ma aqaan oo- oo- oo u noqdo ku noqdo exile ku noqdo meeshaas ku dhinto taasaa soo socota qayladhaanta murtadkan ka soo yeeraysa ayaa imaanaysa xilli kufaarta caalamku ay dhabarka u jeediyeen kooxda riddada sidoo kalena ay joojiyeen taageeradii ay siin jireen ciidamada calooshadu shaqaystayaasha midowda afrika ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa si cad u diiday in wax kharash dambe ay ku bixiso howlgalka cusub ee isbahaysiga ee u som mahadsanida caliyare kooxaha muqaawamada muslimiinta filistiin ayaa lagu wadaa in maanta ay sii daayaan maxbuus dhilash ahaan ka soo jeeda dalka maraykanka sidoo warbixintan ku hayo walaalka yaasir maxmed kooxaha muqaawamada filistiiniyiinta ayaa ku dhawaaqay in ay maanta sii deynayaan mid ka mid ah maxaabiista ciidanka gumaystaha yahuudda kaasoo dhalasho ahaan kasoo jeeda maraykanka abu cubayda ayaa war qoraal ah oo uu maanta soo dhigay bartiisa telegram waxa uu ku iclaamiyey in ay sii deynayaan ciidan alexander kadib wadahadallo qaatay muddo maalmo ah oo dhex maray muqaawamada filistiiniyiinta iyo dowladda maraykanka ayay dhinacyadu ku heshiiyeen in la sii daayo askarigaasi duhurnimada maanta kadib sii deynta maxbuuskani ayaa waxaa la fasixi doonaa gargaarka ku xayiran marinka rafax kuwaasi oo isugu jira daawo cunto iyo shidaal sarkaal u hadlay garabka siyaasadda muqaawamada ayaa sheegay in sii deynta askarigani ay horudhac u tahay wadahadallo lagu doonayo in gebi ahaanba lagu soo gebagabeeyo dagaalka bayaan ka soo baxay ciidanka gumaystaha yahuudda ayaa dhanka kale lagu sheegay in ay joojinayaan howlgallada ay ka wadaan qidaaca qaza ayna hirgelayso xabad joojin kooban mahadsanid yaasir xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa qiray in maleeshiyaadka murtadiinta lagu laayay furmaha hore ee dagaalka marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan murtad xildhibaan daahir amiin geesow oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ee kooxda riddada soomaaliya ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta maxalliga ah kaga hadlay burburka ku yimid maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo uu sheegay inay ku dhammaadeen furimaha dagaalka murtad daahir amiin geesow oo sii hadlayay ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay dib u qabsadeen goobihii uu cadowga duulaanka shaadalo dirarka ah ku soo galay isagoo tilmaamay in saraakiil iyo maleeshiyaad badan oo riddada ka tirsan lagu laayay furimaha dagaalka maanta ciidamadii aa kala fakana kii dhintay iyo ka noolaa la kala garan laayahay oo kii dhintay xataa mushaarkiisiisa hoosiiga dhaca kii fakaday mushaarkiisiisa hoosiiga dhaca walaalow ciidankii dowladda ay tababartay meel cidlaha lagu laayay saraakiisheenii qiimaha badnaa ee ugu qaalisanaa ee tababarada gaarka ee qabay guddigood furmaha waatan wasiir xasan macalin u laha saraakiishii dadka waraaci jira wadooyinka dhihi maa dowladda shaqo laakiin qorshe la-aanay ku baxeen qorshe la-aanay ku baxeen dayacaalaha ay ku ba'een dhulkii ay xoreeyeen dibaa loo qabsaday cows weynaas ku dhintay walaalkeen muxuu ahay ninka la yidhaahdo oo lagu waayay shaama cabdi maanta cows weyne yaa haysta dhulkii la qabtay aw sunuug meeshis ku dhintay aw yaa haysta xasan tuuri meeshis ku dhintay yaa haysta ee runtaan ka hadalno annagu ilmamanihin wuxuu dhanka kale tilmaamay in madaxa kooxda riddada soomaaliya uu yahay nin keligii taliye ahaa isagoo sheegay inuu xasan gurguurta isku soo koobay talada xafiisyada looga arrimiyo dowladda riddada cid aan isaga ahaynna ay tallaabo qaadi karin fiiri wadanka madaxweyne xasana madaxweyne ka ah madaxweyne xasana wasiir ka ah madaxweyne xasana askari ka ah madaxweyne xasana nabasugud ka ah madaxweyne xasana hay-adaha oo samafalka ka shaqeeya wax walba waa madaxweyne xasan wa keligiis wasiirna aad iska magacaaban xataa ma shaqeeya tusaale yaraan ku siina soo jooga furuma ay re- wasiir wasiir ku-xigeen oo oo oo muxuu ahay imaaraadka ayaa elboor kusoo aadanaa layidhi diyaarado shidaal inta kusoo shugta oo elboor ka yimid oo elboor ku qaabili oo haddana meesha ku laabtay aawa wasiir ku-xigeenkii oo shaqadaas lahay ra-isul wasaarihii aawe wasiir ku-xigeenkii aawe wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda aawe oo lahay marka yaa akhi fiir dowladdan waxaa u yar xasan sheekh waxaa u weyn xasan sheekh madaxweyne xasana u weyn madaxweyne xasana u yar sax ma loo jooji maayo waxaan waa laysiin jooji maayo maayo ma la joojinayo war war dadka waa kala tageen dowlad goboleedyadaas maqan soo heshiisii maayo ma loo joojinayo Kuwa- kuna u yar kuna u weyn Uu abwaankiiyo xakunka abwaan- madaxweyne banaadin.
xasan kuna u weyn kuna u yar madaxweynea u weyn madaxweynea u yar cadaalad ma jirto aad aragtay een, sida dadka ee loo barakacinayo dhul ma jiro dhulkii dowladda ee caasimada caanka ay ku aheyd oo haddii hay-adeen ay noo dhisma hay-ad walba dhulkeeda ay u baahanayso caasimada ma laga guuraa dhow giddi waa la wada gaday jaamacadihii dhulkii dowladda meeshii curyaamiinta meeshii meelaha falaan meeshii kalluumaysiga meeshii maxaa laka ma la tirin karo hadalka murtad daahir amiin yuusuf ayaa ku soo beegmaya xilli kooxda riddada soomaaliya ay dhex maquuranayso fashil amni oo aad u xooggan maleeshiyadeedana lagu jebiyey furimaha dagaalka mujaahidiintuna allaah fadligiis dib u xoreeyeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ay hiidhaan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose mahadsanid marwaan maxkamadda wilaayada islaamiga hiiraan ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaala degmada buga qable ee wilaayadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixin warkaasi ku saabsan inoo haya الله أكبر الله أكبر الله أكبر
waa xukun xadduridda ah oo gelinkii dambe ee shalay ay fulisay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada hiiraan kaas oo lagu fuliyey askari murtad ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya boqolaal ka mid ah bulshada reer buuqa qable ayaa isugu soo baxay fagaraha uu xadka ka dhacayay si ay u daawadaan waxaana fagaraha xukunkii kasoo baxay maxkamadda ka akhriyey mid ka mid ah qudaada maxkamadda wilaayadaasi intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane axmed yuusuf cabdulaahi wuxuuna ku jawaabay sidatan haa waa jirtaa in aan ka tirsanaa ciidanka danab ee maraykanka u shaqeeya xilliga aan ku biiray waxay ahayd bishii tobnaad kadib waxaa lii qaaday tababar markii uu tababarka ii soo dhammaaday waxaa dib liigu soo celiyey jowhar waxaa shaqadayda laga dhigay ilaalada gaarka ah ee garoonka magaalada jowhar hadda ayaa mujaahidiinta isoo qabteen anigoo ka imaaday beledweyne una socda muqdisho xukun intaas kadib maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka markay dhegaysatay dacwadan iyo jawaabteeda oo ah mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay sidatan kow in uu yahay falka uu ku dhacay eedeysane axmed yuusuf cabdulaahi mid riddo ah labo in lagu fuliyo axmed xaduriddo oo ah dil toogasho ah xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal maraajicda kow suurat lmaa'ida aayadda kontan iyo koowaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakidu lyahuuda waalnasaara awliyaaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma alظaalimiin qowluhu sala allahu calayhi wasalam man badala diinahu faqtuluuh rawaahu ljamaacatu ilaa muslima وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وبالله التوفيق عدن وحن قد قلنا تنفيذك حتى إن شاء الله dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ay fuliyeen xukunno kala duwan oo ka mid ah xuduuda allaah mahadsanida cabdiqani saraakiisha kooxda riddada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa siyaabo iskhilaafsan uga hadlay roobkii geystay khasaaraha nafeed iyo midka hantiyadeed ee ka da-ay magaalada caasimada ee muqdisho casaam carfaad ayaa warbixinta warkan eegaya khasaare xoogan oo ka dhashay roobkii maalmo ka hor ka da-ay magaalada muqdisho ayaa saameyntiisa weli laga dareemaya degmooyinka gobolka banaadir musuq maasuq iyo xatooyo saraakiisha kooxda ardada soomaaliya ku sameeyeen mashaariicda dhismooyinka wadooyinka muqdisho ayaa qayb weyn ka ah burburka wadooyinka wararka kasoo baxaya ayaa sheegaya in lacagaha malaayiinta dollar ah lagu bixiyey wadooyinka ku burburay roobkii jimcihii lasoo dhaafay ka daayay xaafado ka tirsan gobolka banaadir dadka ku dhintay fatahaada biyaha ayaa sii kordhay waxayna sii cagacagaynayaa koob iyo toban ruux halka weli nolol iyo geeri lagu laayahay dhowr qof madaxda kooxda ardada u qaabilsan gobolka banaadir ayaa isku dayay inay hoos u dhigaan khasaaraha ka dhashay roobka iyo masuq maasuq ay ku kaceen afhayeenka maamulka gobolka banaadir ee ugu magacaaban kooxda ardada ayaa roobkii saacadaha kooban ka da-ayay magaalada muqdisho ku tilmaamay kii ugu xooganay caasimada ka daatan iyo sideetimadii qarnigii hore madaxda hay-adda sodma kuwaasi oo soo bandhigay saadaasha hawada iyo roobabkii xalay ilaa iyo saaki ka da-ayay magaalada muqdisho waxayna sheegeen in roobkani uu ahaa mid ku cusub ee magaalada islamarkaana dalka ugu dambeysay sanadkii kii oo roob noocan oo kale ah uu ka da-ay magaalada muqdisho saacada kadib waxaa warbaahinta la hadlay ninka lagu magacaabo maxamed amiir oo kooxda ardada ugu magacaaban guddoomiyaha gobolka banaadir isagoona beentii hore been kale ka dabageeyey balse ah been khilaafsan midii maamulkiisa shalay soo saaray isagoona roobka muqdisho ka da-ay sida tan ku tilmaamay wuxuu ahaa roob marka waa aragtaan roobka inta uu le roob caadiya ma ahayn wuxuu ahaa roob aad uga duwan roobabkii hore la aqooni jiray waxaa laigu yidhi taariikhda dadka dib u raaca sagaal sano ma di'in roob noocaasaa laigu yidhi scoolbolisi waa bannaan tahay hadda waa laga saaray meelo badan oo ay biyo fadhiisteenna waa laga bixin doonaa saa darteed waxaan dadka uga tacsiyadaynaynaa wixii culaysiya ee yimid waxaa naga dhintay koob iyo toban qof ilaahay ha u naxariisto ayaan leenahay waxaa kaloo dumay sagaal guri hal qofna waa ku dhaawacmay waxaa go'ay meeshan oo dhan yaa dhulka gashay meelo badanna dhaawac xoog laha soo gaaray wadooyinka ugu muhiimsan muqdisho ayaa saacado gudahood ku burburay sababa la xiriira qaabka dhismo aada u liitay kooxda ardad ayaa lacaga malaayiin dollara ka aroorsay shacabka iyadoona lacagahaasi jaabka ay ka buuxsadeen madaxda kooxda ardada ee burcadda ah mahadsanid casaam ugu dambeyntii wilaayada islaamiga mudug ayaa dowladdiiniha u soo gebagabaysay ciidanka xisbada ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi cabdiraxiin shaacali ayaa warbixinta warkan haya beela layrku taag tooshla iftiisaadatihin towjiihana hortaagaano dhammaanteydna lagu taaraasuusatihin lagu taaraasuusatihin
waxay ahayd xaflad si weyn loo soo agaasimay laguna soo gebagabeynay dowlad diini ah taas oo loo qabtay ciidamada xisbada ee wilaayada islaamiga ee mudug dowladan ayaa waxay socotay muddo toddoba maalmood ah taas oo lagu kordhinayay aqoonta diimeed ee walaalaha ka shaqeeya faridda khayrka iyo reebidda munkarka kuwaas oo looga bartay inay wanaagga kula dhaqmaan ummadda muslimiinta ay mas-uulka ay ka yihiin ee ku sugan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug xafladan oo ka dhacday degmada jawle ee xarunta wilaayada islaamiga ee mudug waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada nuqabo culimo macallimiin iyo martisharaf kala duwan oo qayb ka ahayd munaasabadda lagu soo xirayey dowladda ciidanka xisbada ee wilaayada islaamiga ee mudug dowladan ayaa waxaa loogu magacdaray usaamata binu zayd shacaarkeeduna uu yahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ayaa waxay ka turjumaysaa in ragga dowladda loo qabtay ay yihiin kuwo wanaagga dadka fara xumahana reeba nuqabada wilaayada ayaa sheegay inay garab taagan yihiin inay la shaqaynayaan ciidanka xisbada wilaayada maktabulxisba wuxuu u taagan yahay alamra bilmacruuf wanahyi canilmunkar u taagan yahay waa isla wada ogna ummadduna waa waxa ay u baahan tahay in looga shaqeeyo waa qaybta ugu weyn ee in looga shaqeeyo dadka la rabo waa dadka shacabka ku dhex jira waa dadka xumaha arkaya waa dadka wanaagga inay faafiyaan laga rabo marka koowaad ilaahay idinku duwo ilaahay idinku duwo inay adinka idinka muuqato kadibna aad ku tadbiiqidaan dadka sharcigaas iyo diinkaas aad ku tadbiiqidaan munkarka aad suulidaan macruufka aad ummadda fartaan saasaan idin dardaarmayna inaan ummadda munkarka ka reeb cid kastaa waaba ilaahay inay ugu dhowaato waa shay looga baahan yahay waana arrin noo wada yaalla khaasatan waan idin wakiilanay wakiil aad nooga tihiin atbaac waacaan idin nahay idinkaga hari mayno oo idinku garab taagannahay ilaahay dartiis aan odayaal idinkugu nahay haddii qaldan inaan gacanta idinla qabanno oon carabka idinkula suulino aan diyaar u nahay ninka bi ayaa wuxuu yidhi habkaas dowladnimo waxay rabtaa himilo sii dheer hesha seexa maahan waxbay hoos ku wadataa xilka laysu dhiiba hoosta waxbuu ku wata shiikhulwaali sheekh xasan abu xamsa ayaa la dardaaramay dhallinyarada xisbada dowladda loo soo afmeeray inay ku dadaalaan faridda wanaagga reebidda munkarka ummaddana khayrka loogu yeero marka waxaan leenahay jazaakum allahu khayran runtii raggani sida ay soo sheegeen raggii iga horreeyey waxay qayb ka yihiin suquurta ee cadowga lagula xisaabtamaya qayb bay ka yihiin qayb waxay ka yihiin xiriirkii dadweynaha iyo maxaakiimtii qayb waxay ka yihiin ama ay u taagan yihiinba alamru bilmacruuf wanahyi cala almunkar runtii waa rag ilaahay uu soo waafajiyo oo nasiibkooda ka dhigay anwaacdeeda kala duwan jihaadka dhexdiisa hawsha ka socoto ma ahan rag uun u taagan oo keliya qismi oo keliya ka mid ah dacwada ka mid ah ama ka mid ah jihaadka runtii ay ku kulantay oo nasiibkooda noqotay anwaacdaas kala duwan ee camalka dhexdiisa ah nin walba ee soo haleelay ilaahay nasiibkiisa ka dhigay camalkan inuu soo haleelo ninba meel uu nasiib u yeeshay adinku marka runtii waxaad nasiib u yeelateen albaabkii waxaad taagan tihiin dacwadii iyo diinkii waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala inaad noqotaan qudwo lagu daysado inaad yeelataan ummadda muslimiinta ee aan ka dhex adeegayno ilaahay inaan u barino ciidanka xisbada ayaa ah kuwa hariya habeenba ku dadaala sidii dadka muslimiinta khayrka loo gaarsiin lahaa mahadsanida cabdiraxiin walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu